walidaalika waxa weye rubciy binu caamir ayaa baxay marka waxaa la idhaahda rustam iyo fiirisal iyo jaalilos iyo jerje iyo raggii dee qamabiirta ahaa ee meeshaa markaa hogaaminayey waxay dhigeen gogol kaarbadkeennan oo kale ah haddaba waa goob dagaal oo aada u faakim oo aada u qurux badan wafdi baa idhoomiona culus oo muslimiinta ka imanaya laakiin aynu ku ogaanayno waxay nimankaasi yihiin rubciyi binu caamir markii uu meesha soo gaadhay dee gogol aada u qurux badan waxay doonaya intuu faraska halkaa ku xidho inuu ka soo dego aadeer soo socdo aadeer soo socdo ilaa uu ag fadhiista ninkii la odhan jiray rustam waxaa la faraskiisii buu iska watay warankiibuu ku taagay gogosha meeshii ugu horreysay haddana wuu ku taagay haddana wuu ku taagay ilaa uu ku agtaagay rustam faqaala lahu liturjubaanihi wa kaana yusamaa cabuudan qul lahu maada jaaa bikum ninkan waa farasi wuxuu war ninkan turjubaankiisii oo cabuud la odhan jiray buu yihi la hadal ninkan carabka ah ee muslimka ah waxaad ku tidhaahdaa maada jaaa bikum adeer maxaad doonaysaan kudha ee idin keenay dhulkan markaa rubciy binu caamir isagoo faraskiisii iska fuushay oo keligii afar kun oo nin ayaa ilaalinaya rustam sariirtiisoo keliya iska daa ciidanka kale xaraska ah ee allahuma salli calaa maxamed hogaankooda sare ilaalinaya keligii buu yimi allahu ibtacasanaa linukhrija man shaaa min cibaadati lcibaad ilaa cibaadati illaahi waxda wamin dayqi اdunyaa ilaa sicatiha wamin jawri اladyaani ilaa cadli اlislaami waman qabila qabilnah waman raada qaatalnah wuxuu yidhi ilaahay wuxuu noo soo saaray linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati illaahi waxda dee waxa jooga qaar aada moodo kuwa iminka rustam ag taagan nin sidaa u taagan oo warankii iyo gaashaankii haysta oo haddaad istiraahdo isha farta ka geli aan dhaqaaqay walidaalika muxuu yidhi ilaahay wuxuu noo soo saaray inaannu dadka addoommada isu ag ka saarno addoonnimada ilaahay subxaanahu wa tacala u saaro wamin dayqi dunya liasicati yani cidhiidhiga adduunyada waayo iyadoo dagaal lagu jiraa gogosha ma garatay rustam casharata aalaaf alf waxa la dharkiisa uu xidhan yahay dahabka iyo diamondta iyo lu-lu-a iyo subxaan allah macdanihii wakhtigaa la isticmaali jiray dharkiisa intaa ku xidhani waa casharata aalaaf alf waa toban kun oo kun toban kun markaynu sidaan idhaahno ee saddex siiroo kalena aynu dhinaca ka saarno markay isku number yihiin macalinkaygii xisaabtii wuxuu one times one weeye dabeete siirooyada dhinacun ka wada dhig waa toban milyan weeye toban milyan oo dirham weeye intaa uu xidhan yahay markaasi rustam walidaalika wuxuu yihi adduunyada cidhiidhigeeda inaanu ka saarno laba go cadcad buu sitaa rubciyi binu caamir iyo go-aa sare haddii uu qofku haleelo saddexdaasay ahayd iyo seeftiisi iyo warankiisi iyo intii dee dagaalka waman qabila qabilnaah waman raada qaatalnaah qofka sidaa aqbala waanu ogolanayna ka kalena waanu la dagaalamayna rustam baa yidhi iska tagdho bal cid kale hana loo soo tiro halkiibay isku qabsadeen war ninkii muxuu u jeeday imanka gogoshaad ogeyd ee quruxda badnayd baynu dhignay wuxuu diiday inuu gogoshii faraska ka joojiyo wuxuu sameeyey buu yidhi inuu warankii ku taago ilaa uu agteenni ku taagay saddex boqoloo kun iyo googo ciidanaynu nahay intaasaa aniga ilaalinaysa maxaa ka fahamteen marka fiirzan in la yidhaho ku-xigeenkiisao rustam ay xagga kursiga ku tartami jireen oo marka ciidamadoo dhan isagaa haysta ardul furus oo dhan ayaa wuxuu hi dee maxaan kaaga sheegay inankaa yaran nagu ciyaareed nagu daawanaysa waxayd gebigiisaba inaanu afar u kala jarnood ciidanka u dirtay ahayd buul suu waa ninkan inagaa dalbanay ciidan dhan buu ninka doonaya inuu wax dilaa dee ha ugu taga buu yihi halkiisa taasi raganimo maaha buui mana aha akhlaaqdii dagaalka buui ninkan ciidan dhan iyo dowlad dhan iyo wadan buu ka socdaa inagaa u yeedhanay laakiin maxaad ka fahamtay baan ku weydiiyey buui dee waxaan ka fahmay inu inan yaro inagu ciyaaray buui anigu waxaan ka fahmay buui ninkan inuu yidhi waxaana ay isku warwareejiseen agteeda horta waxba kamaaha rusam nin aada u caqli badan bu oo ficlan waa ninka keliya muslimiinta yani qaacqaac bin camr iyo xagga dambe inoogu tegiyey ay ka murug weedeen markii la dilay ee lahaayeen ninkaasi inuu islaamo oo islaamka kusoo biiraanu ka jecla ereyadana anan runtii ka mid ahayd muslimiintu qofka caqliga badan le way lex jeclayn jireen si uu isagoo muslima muslimiinta ugu soo biiro waxaa kaloo ka fahmay buu yidhi waxay loo sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhinto iyo inuu guulaysto ereygii hadda ixdal xusnayn ee muslimiintu ay lahayn jannadii ama shahaadadii yani qofku ama yani nasrigii ama shahaadadii ninkan wixii loo sheegay diyaar inuu yahay inuu dhinto ayaana nagu fahmay insha allahu tacaala kuwa kale halkoodaynuuga tegi doon laakiin ereyga muhiimkii waxay tahay ina xusuusiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam khabaab ibnulard markii uu la hadlayay wuxuu ku yidhi waxaa dhici doonta idinkoo dunida u taliya laakiin waa degdegsanaysaan qurayshina waxay ku dacayadayn jireen kuwaasaa maxamed wuxuu ugu sheekaynaya dunida qabsan doonta oo ficlan way qabsadeen oo rubciya ibnu caamir iyo dee raggii rag ahaa halkoodaynu insha allahu tacaala ugu tegi doono rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaaday olole haddii kol quraysh dee dhib badani ka qabsatay bal in qabaa'ilkii ku xeerna uu dacwadda soo geliyo sanadkii runtii tobnaad dhammaadkiisii ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u baxay daa'if daa'if marka waxay u jirtaa lixdan mayl rasuulku calayhi salaatu wasalaam sayd binu xaarisa ayuu ka haystay marka way israaceen reer bani haqiif waa reer ballaadhan oo runtii daa'if degan nabigu calayhi salaatu wasalaam lixdan mayl buu lugeynayay lixdan mayl waxa weeye one point tree marka aynuu qaybino taqriiban ilaa ma garatay toddobiyo konton sideed iyo konton kilomitr yani masaafadda intaa leeg bay ahayd intaasi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam socday saddex ninoo runtii walaala ah oo ibna cabdi yaalay lo odhan jiray oo ayuu u tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam mid waxaa lo odhan jiray mascuud midna waxaa lo odhan jiray xabiib midna camar baa lo odhan jiray saddexdoodaasaa u talinayay reerkaasi walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi war waxaan ka imid tolkay yacni khayr baan wadaa waxaan doonaya inaan reer bini haqiif la kulmo dabeetee iyagaa wareystay mid iyaga ka midii wuxuu ku yidhi ma adigaa ilaahay ku soo diray yani ilaahay ma wuxuu ay cid kalu soo diro markaa dee waa sida ay ku xisaabtamayeen oo masalan abuljahal iyo dee raggii ay yaqaaneen iyo raggaa waaweyn ee ma garatay dee ama caas bin waayl ama waliid bin muqiira ama allahuma salli calaa maxamed raggaasay raadinayeen marka maxaa ilaahay usoo diri waayey raggii la yaqaanee magacyada lahaa markuu ilaahay adiga kusoo diray ayuu mid ka midi ku yidhi midna runtii waxa uu ku yidhi anigu kulaba hadli maayo waayo haddii aad run sheegaysana dee nin run sheegaya in laga hor yimaado ma aha haddaad been sheegaysana nin been sheegaya in cidila hadashaba ma aha midna runtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu aflagaadiyey almuhim saddexdoodii sidaasay sameeyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamuu joogsane riwaayaadka qaar waxay leeyiin toban cishuu joogay riwaayaadka qaarna waxay leeyiin afar iyo toban cishuu joogay rasuulku reer beni saqiif oo dhan buu soomay qof walba halkiisuu ugu tegay suuq walba wuu tegay meel waloo lagu urursan yahy wuu tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkii buu dacwadda ugu soo bandhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku markii uu soo baxayey ayaa show saddexdii nin wax allaaliya wixii sufahada loo yaqaanay sufahadu waxa weeye waa dadka aan maskaxdooda ku filnayn dadkii xanuunsanayey dadka dee caruurta ee yaryar ee runtii aan waxba u kala socnayn wax allaaliyo wixii dee aan caqligooda ku filnayn wax allaaliyo wixii dhibta badnaa intii oo dhan bay diyaariyeen waxay ku idhahdeen ninkaasi dhib badan buu wadaa si aanu inoogu soo noqon waa ayna xanuujisaan walidaalika rasuulku calayhi isalaatu wasalaam bal maxaad u malaynaysaa lixdan mayl oo laba saf laguu galay riwaayaadka qaarkood sidaasay odhan riwaayaadka qaarkoodna waxay odhanayaan lixdan mayl baa la erinaya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo keligii iyo zayd binu xaaris dee qof walba wuxuu gacantiisa ku hayay uu ku dhufanaya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markii saddex mayl maka uu jiro waa xadkii quraysh ay la lahaayeen saddex mayl oo beerihii waxaa ugu soo sokeeyey beero cinaba oo cutba binu rubeyca iyo shayba binu rubeyca ayaa ay lahaayeen ayay ka hadheen walidaalika rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxaa runtii la yidhaahdaa dhiiggii madaxa ka yimid iyo kii laabta ka yimid iyo kii garabka ka yimid iyo kii subxaan allah meel sare ka yimid ayaa marka uu dhigo lugta gomadihiisa ayay buuxinayeen macnaheedu waxa weeye ilaa qur-aanta ayaa dhiig buxsamaya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam yani dhiigga ka dareenaya markii uu halkaa fadhiistay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam beerti ayaa ka hadhin leanna waxa weye dee qabaa'il bay ahayd istila maxaad u malaynaysaa cutba binu rubeyca iyo shayba binu rubeyca waa nimankii go-aamiyey in la dilo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa maalintaasi u naxay oo inuu yaroo kristan oo cadaas la odhan jiray ayaa allahuma salli calaa maxamedin ay usoo direen oo ay usoo dhiibeen timir iyo ninkaasi u tag waa nin tolkeenee timirtaa u gey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuu ooyey kaana basharan nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuu ooyi jiray wuu murugoon jiray wuu farxi jiray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam oo bal hargeyso oo dhanoo ku eriyanaysa lixdan kilomitir waa ilaa allahuma salli calaa maxamed in allaaliya intii aan maskaxdooda ku filnayn oo qof walba wixii uu kugu dhufanayo uu kugu dhufto yacni tasawurka caynkaa leeg sideed u sawiranaysaa mashadka intaa leeg ee ku dhacay nebiga calayhi isalaatu wasalaam allahuma inii ashku ilayka min dacfi quwatii waqilati xiilatii wahawaani cala annaasi ilaa man takilunii yaa rabbii a ilaa caduwin malaktahu amri in lam yakun bika calaya qatabun falaa ubaali markaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam ilaahayo waxaan kaaga ashkatonay allahuma inii ashku ilayka min dacfi quwatii ilaahayow itaalkayga oo yar darteed ayaan kaaga ashkatoonay waqilati xiilati bani aadam itaal daran oo inta uu xiilad isticmaalaya ay yar tahay qof keliyaan ahayo ayaan ahay ilaa man takilunii yaa rabbi ilaahayow yaad igu hallaysay a ilaa caduwin malaktahu amri ilaahayow ma cadowgii ayaad maanta taladaydii gacantoodii u dhiibtay oo awood u le inay ii dilaan buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam in lam yakun bika calaya qatabun falaa ubaali markii dambea nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu soo yaro miiraabay ilaahayow kol haddaanad adigu ii cadhoodhin wixii doonaa haygu dhace u aaba yeeli maaya buuhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam walidaalika waxa weeye inankii yaraa cadaas la odhan jiray oo timirtii sidaa u keenay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markaasaa markii uu dhiibay ayuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam bismillah buu yidhi fatacajaba cadaas ayaa yaabay oo yidhi maxaad u leedahay bismillah yani inankii kelmaddii bismillaahi buu la yaabay magaca ilaahay baan ku bilaabay walidaalika waxa weeye wax waloo qofka muslimka uu bilaabay waa inuu bismka ku bilaaba ayay ahayd cuntadana waa inuu bismillah qofku yidhaahdo xataa haddii uu iloobo marka aada xusuusato bismillaahi awalihi wa aakhirihi ha yidhaahda buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qofku midigta ha ku bilaabo wax waloo u cunayo iyo wax waloo u cabayo bisinkana ha u qabta ayuu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam bismillah adii buu cadaas la yaabay markaasaa nebigu waraystay asuu yidhi adigu maxaa tahay asuu yidhi nasraani baan ahay min qaryati yani ma garatay min qaryati yonis binumata yani tuuladaasi yunis binu mata nabiyullaahi yuunus tuuladaasi ayaan ka tirsanahay daaka ahi yani kaas walaalkaybu ahaa buuri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markaa yarkiibaa dhunkaday nebiga calayhi isalaatu wasalaam oo yani waxa weeye markuu rasuulku dee u sheegay nebiyullaahi yuunus calayhi salaam isla markaa bisinkiina uu arkay dee dadkii nasraaniinta ile diintii nebiyullaahi ciise calayhi salaam way la inxiraafiyey injiil laakiin diintii ugu dambeysay bay ahayd walidaalika waxa weye wuxuu xusuustay in rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo tuuladiisii iyo magaaladiisii uu xidhiir ka dhexeeya waxaa la dhaha markii dambea cutba binu rubeyc ayaa ay u sheegeen waxa la ninkaasi waa ninkii aan cid baynu iskugu xignaa kuwaa soo dilay baynu uga gargaarayna laakiin colaad baa inaga dhaxaysa diin cusub buu wadaa waxaanu kuu sheegaynaa dib howla xidhiidhin bay ku yidhaahdeen inankii almuhim rasuulku calayhi isalaatu wasalaam intii uu daa'if ka soo noqonayay ficlan waxaa la kulmay qalbi qaboojin badan baa la siiyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa ilaahay wuxuu la kulmiyey jinkii ugu horreeyey ee runtii islaama ee nebiga calayhi isalaatu wasalaam yacni gacantiisa ku islaama waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ilaahay wuxuu ku sheegay suuradaasi waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni nebi alla waxaad xusuustay wakti aanu kuu soo jeedinay xaggaaga koox jinka ka mida falamaa xadaruuhu markii ay yimaadeen qaaluu ansituu waxay dhaahdeen aamusa oo u dhag raariciya falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qur-aankii markii ay dhegaysteen way tegeen si ay tolkood ugu digaan qaaluu yaa qowmanaa inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa yahdii ila alxaqi wa ilaa ariiqin mustaqiim tolkood bay la hadleen waxay dhahdeen waxaanu soo maqalnay kitaab la soo dejiyey kitaabkii nebiyullaahi muusa calayhi salaam dibadii yahdii ila alxaqi dadka xaqa ku hanuuninaya wa ilaa ariiqin mustaqiim iyo ariiqa toosan walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam aayaadkana lagu soo dejiyey adigu ma ogide waxyaalahaad ka soo faa-iiday waxaa ka mida intii aada ku maqnayd daa'if iska daa hadday qurayshi ku beenisayo dee koox jinka ka mid a ayaaba ku rumaysay ayaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii xusid mudan sida runtii xadiiska uu bukhaari wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani malakuljibaal ayaa markii dee dhibtii dhiiggii iyo wixii ayaa wuxuu jibriil calayhi salaam ba rasuulka ku soo baxay halkii ufuqa ahayd uu ka arki jiray halka ay iska qabtaan dhulka iyo markaad xagga aragtideenna yani markaad jihada eegto halkaad istiraahdo dhulka iyo way iskaga imanayaan dhulku waa wareegsanya ficlan laakiin waxa weeye aragtida bini aadamka waxaad moodaa marka aynu dhinaca eegnoed meel banaano flaata istaagto inaad soconayso meel baa dhulka iyo iyo cirku iskaga imanaya walidaalik jibriil calayhi salaam ayaa yidhi yaa rasuul allah waxaa kuu diyaara malakuljibaal malagii buuraha xukumayay baa kuu diyaara walidaalika waxa weeye labada buurood alakhshabayn laba buuroodba mak ay ku dhex taallaa daa'if labadaasi waxay diyaar u yihiin in ilaahay amro oo ay magaratay isu yimaadaan oo buur keliya ay noqdaan oo allahuma salli calaa maxamed reebini saqiif halkaasi aada kaga raysato ayaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ficlan waa xadiis bukhaari wariyey caaishaa weydiisoo tiri miyay jirtaa maalin ka adag maalintii uxud wixii kugu dhacay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu daa'if iyo wixii kaga soo dhacay uu sheegay arju min aslaabihim rasuulku wuu diiday calayhi salaatu wasalaam waayo bani aadamkao dhan baa loo soo diray cid kasta oo dhibta oo diinta ka hor timaada uumau arkin rasuulku calayhi salaatu wasalaam cadaawad uma haynin walidaalika waxa weeye arju min aslaabihim miman yansuru hada addiin waxaan rajaynayaa dhabarkooda in ilaahay ka soo saaro qaar diinta u gargaara wa ficlan dee muqira bin shucba waa mujaahidiintii ugu waaweynay subxaana allah dagaalka dagaalada nimanka abdaaluqaadisiya abdaalyarmuukiyo markaynu gaarhnay insha allahu tacaala ayaynu kaga warrami doonaaye raggii dee rag ahaa ee islaamka joojiyey ayuu ka mid ahaa muqira bin shucba athaqafi kuwii ilaahay subxaanahu watacaala meesha ka soo saaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkay reer daa'if inay sidaa yihiin makana dee waa tii dilka iyo go-aankuu gaadho uu ka warwareegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa nebigu markii uu makiisa soo dul taagay buu isyidhi dee nimankii haddana hadday yidhaahdaan daa'ifna waa lagu soo eriyey abaa daalibna meeshii kuuma jeegay maxaad yeeshay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhnas binu shariiq ninka la yidhaah ayuu u diray wuxuuhi waar intaan magaalada degayo waxaan doonayaa meesha inaad igu soo dhaweyso maka macnaheeda waxa wey dee qurayshi raggii waaweynaya kala xishoonayeen buu ka mid ah wuxuu yidhi anaa cid kula jira heshiisoo heshiis kale maxamedow kulama geli karo wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sahayl binu camri ninkii la odhan jiray buu u diray oo xidhiidh ka dhexeeyey xagga qaraabadii isaguna wuxuu ku yidhi reer beni caamir baan ahay markaa reer beni caamir reer beni kacab macnaheedu waxa weeye xidhiidhada qabaa'ilku ay leeyihin qabaa'ilka qaarkood baa kala awood badanoo aan qabiilo qabiilada kale aanay hoos tegi karin walidaalika waxa weeye adaaba iga awood badan buu yidhi xaggii dhaqankeenna rasuulku calayhi salaatu wasalaam madcam binu cadi ayuu fariin u diray markaa madcam binu cadi waa runtii ninkii aynu ka warramaynay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkii baderna uu xusay madcam baa soo diyaar garoobay qabiiladiisii buu soo wada hubeeyey caruurtiisii buu soo hubeeyey dabeeta nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku soo dhaweeyey magaaladii maka kacbaduu soo mariyey amu'minun am ajiirun yuajiru nnaas marka abuljahal baa arrinkii aada u dhimi moogtay kacbadii buu soo maray isagoo dee ciidankiisa weysay rasuulkana wada calayhi salaatu wasalaam abuljahal baa yidhi madcamow odayaashii baad ka mid ahayd ma talagalkaagu waxa weeye waxaanu ku talagalnaa inaad maxamed rumaysay oo go-aanka iyagu waa kaasi mise waxa weeye arrin kalea jiro magangelyaad ku keentay markaasuu yidhi me magangeliyaan ku keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaba markaa ficlan wuxuu arkay dee inay aada u hubaysan yihiin sidaa aad yeeshay baanu kugula dhaqmaynaa macnaheedu waxa way ciddaad magangelisay annaguna waanu magangelinaynaa buu yidhi abuljahal rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasuu maka ugu soo noqday wixii dambe uu ka bilaabay baynu insha allahu tacala casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu